waxaa laga sugayey in uu caddeeyo mowqifka isbahaysigiisa ee ku aadan natiijada doorashadii uu shalay ku guuleystay madaxweynaha talada jirhayay ee haatana guuleystay ee uhuru kenyatta doorashadii dalka ka dhacday lix iyo labaatankii bishan raila oo ka hadlayay xarunta wiper ee magaalada nairobi waxa uu sheegay inaysan ku qanacsaneyn mar kale natiijada doorashada hadaladiisa marka nuxurka laga soo qaato waxay u muuqdeen in aysan ku qanacsanayn guud ahaanba natiijadii doorashada waxa uu sheegay inay dalka ka dhigayaan dibadbaxyo nabadeed oo ay uga soo horjeedaan natiijada doorashada iyo dowladda xisbiga jubilee ee madaxweyne uhuru kenyatta waxaa la filayey in sidii markii horeba dhacday in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare ee dalka kenya hadalkiisa sida hadda aad sheegtay ma waxa uu kusoo koobay oo keliya in dibadbaxyo nabadeed ay qabanayaan oo keliya mise waxyaabo kaleba uu sheegay muddadii uu hadalka hayay ma uusan soo hadal qaadin inay dacwad geyn doonaan maxkamadda sare ee dalka hase yeeshee waxaa xusid mudan in doorashada kadib ay qolyaha mucaaradka amaba cid kasta oo tartanka ku jirtay ay haystaan muddo hal toddobaad ah si ay markaasi cabashadooda iyo tabashadooda ay u geeyaan maxkamadda sare ee dalka kenya laakiin raila iyo asxaabtiisa weli ma aysan cadeynin warkooda ku aadan inay maxkamad tegi doonaan si ay uga ashtakoodaan amaba ay uga dacwoodaan inaysan ku qanacsaneyn natiijadii kama dambaysta ahayd ee doorashadii shalay lagu soo gabagabeeyey dalkani kenya hadalkiisa waxaad moodaa inuu aada uga qodobnaa hadaladii hore ee uu jeedin jiray ma jirtaa cid dadaal wada oo dooneysa in labada dhinac ay isku soo dhoweyso si dalka kenya uu uga badbaado rabsho ama buuq fara badan oo dhinaca siyaasadda ah oo khalqal geliya ammaanka dalkaasi dadka sida aadka ugu dhuundaleelo arrimaha siyaasadda dalkani kenya iyo doorashooyinka waxay sheegayaan inay socdaan wardadaallo dheeraad ah oo beesha caalamku ay wadaan oo lagu doonayo in dalka aanan loo horseedin ama dhinacyada siyaasadda isku haya ay u horseedaan qalalaaso iyo rabshado gacanka hadal wata oo dalka ka dhaca beesha caalamkii weli way joogtaa korjoogtadii ka socotay dalka kulamo kala duwan ayay la leeyihiin labada dhinac dhinaca guuleystay iyo dhinaca kale ee tabashada qaba laakiin ma jiraan cid si rasmi ah warbaahinta u timid oo caddaystay in ay wadaan dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac waxaan filayaa in ay jiri doonaan dadaallo dheeraada oo ay dhinacyada korjoojyada caalamiga ay ka dhex wadaan kuwaas oo si hoose u soconaya balse weli aan banaanka usoo bixin railo odinga sidaad ii sheegtayba wuxuu ku baaqay dibadbaxyo nabadeed in taageerayaashiisu ay isugu soo baxaan sidee bay xukuumadda iyo bilaysku ula dhaqmi doonaan haddii sadaal laga sii bixiyey ma laga yaabaa in ay yidhaahdaan ogolaasho amaba ruksad uma haystaan dibadbaxaasi oo ay bilaysku ka hortagaan sida aan la soconno waxaynu ognahay in ammaanka si aada loo adkeeyey bilihii ugu dambeeyey wasiirka arrimaha amniga iyo mas-uuliyiinta kale waxay ku baaqeen inaan la qaban karin banaanbaxyo aanan loo haysan ruksad ay dowladda bixinayso arrintaas waxay sii adkeyn kartaa in isku dhac uu ka yimaado halkaas maadaama taageerayaasha isbahaysiga naasta ay bilihii ugu dambeeyey dibadbaxyo kala duwan ay dalka hore uga dhigayeen oo ay ku dalbanayeen in wax laga bedelo mas-uuliyiintii guddiga doorashada sidoo kale doorashadihii kale ee ka dhacay dhinaca galbeedka dalka ee kisumu iyo migori ee doorashada lagu didanaa marka jacfar waxaa dhici kara mar walba dibadbaxu in ay booliska iyo dadkan kale ee taageerayaasha isbahaysiga mucaaradku iska horimaad dhex maro oo ay booliskuna ku diida ku diidayaan inay ku xakameeyaan dibadbaxya waya qadar hadda waa sidee ammaanka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee adigu aada joogto dadkuse maxay filayaan jacfar wixii ka dambeeyey markii si rasmi ah maalintii shalay ahayd loo shaaciyey natiijada doorashada madaxtinimada ee kenya ee uu ku guuleystay uhuru kenyatta ma jirin wax dhibaato ah amaba dibadbaxa oo ka dhacay dalka qalalaasana kama dhicin wax rabshado ah oo dheeraada oo kusoo kordhina ma lahan goobihii ay maalmihii ugu dambeeyey xiliyadii ay doorashada socdeen ee dibadbaxyadu ay ka jireen ayaa deganaa maanta si nabad ah ayay kusoo laabteen adeegyadii dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee dalka gaar ahaana ganacsigii iyo isu socodkii waxaa xusid mudan in dalku ay uu ka bilowday imtixaanadii sana dugsiyeedka ee dalka ee k c b ga oo kaleeto dugsiga dhexe halka la filayo in kan dugsiga sarena uu bilowdo isbuucan ugu soo aadan marka guud ahaan jawigu jacfar maanta si aad ah ayuu uga duwan yahay maalmihii hore oo waxaa si caadi ah kusoo laabtay arrimihii dhaqdhaqaaqyada bulshada xafiisyadii dowladdana dabcan maanta way shaqeynayeen oo way furnaayeen